iyadoo marba marka ka dambeysa ay aad u sii kordhayaan tirada ciidamada Yuhuudda ee ku la'aanaya marinada ciriiriga ah ee jidda Gaza, dagaalkuna aanu lahayn rajo iyo ifafaalo caddaynaysa guul iyo inuu soo afjarmo, ayaa waxaa soo baxaya warbixino hor leh oo muujinaya dowrka Maraykanka, shacab iyo xukuumadba ay ku leeyihiin gumaadka iyo isirsifaynta lagu hayo walaalaheena reer Gaza. Warbixin uu baahiyey wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Maraykanka kana mida warbaahinta ugu afka dheer ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in kumanaan askari oo haysta dhalashada Maraykanka ay qayb ka yihiin dagaalka ka soconaya Gaza. Waxay tani ku biiraysaa caddeymaha marag madoontada ah ee daaha ka rogaysa sida uu Maraykanku kaalinta uga qaadanayo xasuuqa ka dhanka ah reer Gaza kaasoo lugaha la sii galaya bishii shanaad oo xiriira, wixii ka dambeeyay Sabtidii Madoobayd marka loo eego Yuhuudda iyo Maraykanka ee todobadii Oktoobar oo ay reer Falastiin qaadeen duulaankoodii ugu ballaarnaa ee ka dhanka ah Yuhuudda. Waxaa garoomada diyaaradaha Maraykanka ka soo kictimay kumanaan qof oo Amerikaan ah, kuwaasoo doonaya ka qaybgalka dagaalka ka socda marinka Gaza. Warbixinta Washington Post waxay tilmaamaysaa in khasaare ballaaran uu gaarayo muwaadiniinta Amerikaanka ah ee qaybta ka ah xadgudubka gardarrada ah ee lagu soo qaaday reer Gaza. Inkastoo laba boqolkiiba dadka Amerikaanka ka yihiin nisbada guud ee Yuhuudda xoogga lagu deegaameeyay dhulka Falastiin, haddana khasaaraha ku soo gaaraya fagaaraha dagaalka ayaa ah mid aad uga badan dadyowga huwanta ay ka dhexeyso boobka muqadasaadka Muslimiinta. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in toban boqolkiiba guud ahaan ciidamada Yuhuudda ee lagu dilay dagaalka shan bilood jirsaday ee ka socda marinka Gaza ay yihiin muwaadiniin Amerikaan ah, iyadoo ay intaa dheer tahay in tobnaan ka mid ah maxaabiista lagu hayo Gaza ay Amerikaan yihiin. Safaaradda Maraykanka ee magaalada gumaysiga ku jirta ee Al-Qudus waxay dhankeeda xaqiijisay in tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza ay diiwaan geliyeen in Gaza ay ku dhinteen saddex iyo labaatan askari oo u dagaalamayay Yuhuudda. Askartan Amerikaanka ee lagu dilay dagaalka Gaza waxay warbixintu sheegaysaa inay ka tirsanaayeen laamaha kala duwan ee ciidamada Yuhuudda sida booliska, militariga iyo xitaa sirdoonka. Wariyaasha diyaariyay warbixintan ee ka tirsan wargeyska Washington Post waxay wareysiyo dhaadheer oo kala gaargaar ay la yeesheen ugu yaraan saddex qoys oo Amerikaan ah, kuwaasoo xubno ka mid ah qoyskooda lagu dilay dagaalka ka socda Gaza, iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidamada arxanlaawayaasha ee Yuhuudda. Warbixintu waxay iyadoo marmarsiyo u raadinaysaa in muwaadiniinta Amerikaanka ay ka qayb qaataan dagaalka iyo xasuuqa ka dhanka ah reer Gaza halkaasna lagu dilo, waxay sheegaysaa inay daacad u ahaayeen waxay ugu yeertay qiyamka Yuhuudiyadda ay aaminsanaayeen, iyagoo aan sinaba u eegaynin qanuunka Amerikaanka ee u diidaya muwaadiniinta waddankaasi inay jihooyin shisheeye u dagaalamaan. Xogta iyo warbixinta uu daabacay wargeyska Washington Post wuxuu hadalhayn ka dhaliyay baraha bulshada, gaar ahaan tareenada gudaha dalka Maraykanka, waxayna dadka Amerikaanka isweydiinayaan siday ku dhici karto dadkooda inay buudka kula tuntaan qanuunka dalka oo ay ka soo dagaalamaan dalka dibaddiisa iyagoo difaacayo dana shisheeye. Qoraal lagu magacaabo Jeemis oo isticmaala barta X ayaa qoraal uu soo dhigay wuxuu ku yidhi toban boqolkiiba dadka Yuhuudda ee lagu dilay dagaalka Gaza waa Amerikaan. miyaanay jirin xeerar mamnuucaya in muwaadiniinta Amerikaanka ay ku kacaan gaboodfalo bani'aadamnimo xilliga ay u dagaalamayaan kayaanka ajnabiga ah mise isweydiinay intay la egyihiin muwaadiniinta haysta dhalashada Maraykanka ee xoogga ku degan deegaanada reer Falastiin kuna kacayo tacadiyaad kala duwan ayuu leeyahay qoraaga Amerikaanka ee lagu magacaabo Jeemis. Haweeney lagu magacaabo Diallo iyaduna Amerikaan ah waxay iyadoo tacliiq ka dhiibanaysa warbixinta Washington Post isweydiisay in muwaadiniinta kale ee Maraykanka ay iyaguna awood u leeyihiin inay dalka dibaddiisa kaga soo qaybgalaan dagaallo ay u arkaan inuu yahay mid muqadas ah. Haddii muwaadiniinta Maraykanka ay suuragal u tahay inay dagaallo muqadas ah kaga qaybgalaan Israa'iil, suuragal ma u tahay muwaadiniinta kale ee Maraykanka inay meelo kale kaga qaybgalaan dagaallo ay iyaguna u arkaan inuu muqadas yahay ayay leedahay haweeneyda lagu magacaabo Diallo. Haweeney kale oo iyaduna faalo ka dhiibatay warbixinta waxay leedahay maalinba maalinta xigtaa waxaa soo baxaysa cadeymo muujinaya waxa uu yidhi Aaron Bushnell iyo waxa uu sameeyey falka uu ku kacay iyadoo ula jeeda askarigii Maraykanka ah ee dhowaan isku horgubay safaaradda Yuhuudda ee Washington isagoo cabasho ka ah gumaadka ka socda Gaza sida uu hadalka u dhigay. Wargeys lagu magacaabo New York Post ayaa ka soo xigtay nin ay saaxiibo ahaayeen askariga isgubay in ciidamo badan oo Maraykan ah ay ka dagaalamayaan marinka Gaza halkaasna ay ku leynayaan dadka Filistiiniyiinta ah. wargeyska oo aan baahin magaca ninka laga soo xigtay xogta ayaa waxa uu leeyahay saacado ka hor intaanu isgubin ayuu ila soo xidhiiray boshnal wuxuu ii sheegay inuu helay xogo caddaynaya in ciidamada maraykanka ay qeyb ka yihiin gumaadka filistiiniyiinta khaza ayuu leeyahay inkastoo xogahan aanay inta badan baahin warbaahinta maraykanka haddana horaantii dagaalka waxay mas-uuliyiinta ameerikaanka ah sheegeen in ciidankooda ay qeyb ka yihiin dagaalka khaza inkastoo markii dambe ay warkaasi si ula kaca uga gaabsadeen qaar ka mid a dadka maraykanka ee tacliiqaadka ka dhiibanayay warbixinta cusub ee daaha ka fiday in toban boqolkiiba ciidamada yuhuudda ee lagu dilay khaza ay ameerikaan yihiin ayaa codsaday in baaritaano hufan lagu sameeyo qadyadan go-aano adagna laga soo saaro qaarkood waxay tilmaamayaan inaanay la yaabi doonin haddii koongareyska maraykanku meelmariyey xeer xasaanad siinaya ciidamada maraykanka ee ka dagaalamaya marinka khaza si mustaqbalka aanay ula kulmin su-aalo weydiin iyo maxkamadeyn toona halbeegyada aan cadaaladda iyo mandhiqa ku dhisneyn ee ka jira maraykanka iyo reer galbeedka waxaa ka mid ah in muwaadiniinta ameerikaanka ee ka garab dagaalamaya yuhuudda loo aqoonsan yahay haliyeeyo lama taabtaan ah maadaama ay difaacayaan yuhuudiyadda ay aaminsan yihiin laakiin isla muwaadiniinta ameerikaanka ee muslimiinta ah haddii ay kasoo baxaan dalkaasi oo ay yimaadaan caalamka islaamka si ay muslimiinta uga difaacaan duulaanada reer galbeedka waxaa loo arkaa inay yihiin argagixiso iyagoo durbo lagala noqonayo dhalashada ama jinsiyadda laguna baadigoobayo diyaarado doronisa iyo jawaasiis dhulkaa si adduunka loo dhaafiyo ama gacanta loogu dhigo